أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى وأثني على الصالح assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkani waa idaacadda islaamiga alfurqaan meel kastoo aad joogtaan ballanteennu waa inaan isku kaashanno faafinta dacwada waxaad ku soo dhowaataan darsiga labayo tobnaad ee manduumatulmaqaasi oo ka sheekaynaysa qasawaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalem waxaana soo jeedinaya asheekh casaam abu yaxya بشعري كرام الرجال هم الله صفى سريرتهم
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowli ama bacd waxaynu ku soo dhaajinay manduumat almaqaazi gaar ahaan khaswatu beder iyo howlihii dhacay waxayna ugu dambeysay qeybtii sheekhu raxmatullaahi caleyh ku sheegayey qiimaha ay leeyihiin dadkii beder ka qeyb qaatay iyo qiimaha ay leedahay oo fii diin illaahi ku leedahay yowmu badrin si markaa uu u sii wado qiimaha ay leedahay iyo dadkii ka qeyb qaatay qiimaha ay leeyihiin ee wuxuu rabaa sheekhu raxmatullaahi calayhi sideed qof oo saxaabatu rasuulillaahi ka mid ah oo meydaanka dagaalka aan xaadirin laakiin haddana badriyiina oo fil ajri waalkhaniimati labadaba badriyiin ku ah inuu inoo tiriyo oo mid walba asbaab ay ka reebtay cudurdaarna ku hadhay fi lajri ajarka iyo walmaqnami khaniimadaba qasama annabiyu nebigu sala allahu caleyh wasalam uu qeybiyo wuu siiyey linafarin koox kooxdaasoo huyiba huyabi ahaa qaar laga maqnaysiiyey can izixaafi gurguuradkii laisku soo gurguuranayey ee ka maqan waana can izicaaf can ilqitaali ayuunba uga jeedaa dagaalka ayay ka maqnaayeenoo dagaalkii laisku soo gurguuranayey iyagu kamay qaad qeyb qaadanin sideeddaa qof markaa ama kooxdaas iyo nafarkaas rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in ajarkii badriyiintana ay leeyihiin sahmigii iyo qorigii badriyiinta la siiyena waa la siiyey rasuulka caleyhi salaatu wasalaam siiyey sideeddii buu sheekhu rabaa marka inuu inoo tiriyo ayuu rabaa annafarna luqadda carabiga waxaa loo yaqaanaa maa beyna athalaatha ila alcashara inta udhaxaysa waxaa loo yaqaanaa nafar ayaa loo yaqaanaa sideeddii buu marka inoo bilaabaya asmaadoodii liطalxatin walisaciidin arsala lirakbi yanduraani ayna nazala labada qof ee ugu horeeya waa alxa ibnu cubaydillaah ibnu cuhmaan ibnu cumar ibnu kacb ibnu sacad ibnu taym alqurash attaymi waaxad alcashara almashhuudu lahum biljanna ka labaadna waa saciid ibnu zayd ibnu camar ibnu nufayl ibnu cabdilcuza ibnu riyaax ibnu cabdillaah ibnu qurad ibnu rasaax alcadawi weeye liطalxata ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu siiyey iyo walisaciidin saciid labadu maxay ka mid yihin marka min alcasharati almubashana biljanna ayay ka mid yihin arsala wuxuu u diray rasuulku calayhi salaatu wasalaam lirakbi safarkii ayuu u diray yanduraan iyagoo fiirinaya ayna nazala meeshuu degay iyaga saxan baa loo diray macnaa oo waxaa loogu tala galay safarkaa inay la socdaan oo meeshuu degaayo ay warkiisa ay soo gudbiyaan ayaa loogu talagalay kadibna dhinacii shaam ee uu ka imanayey ayay ku maqnaayeen oo ay warkiisa ka raadinayeen markii dambe ogaadeen in safarkii uu gudbayna way soo laabteen rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam isagoo markaa dagaalkii uu gabagaboobay ayay soo xaadireen oo yimaadeen nin walbana sahmigii khaniimada laga siiyey ninkii xaadiray ayaa la siiyey ajarkii beder ninkii xaadiray uu lahaana waa uu leeyahy lidalxatin ayaa la siiyey walisaciidin iyo saciid oo arsala uu rasuulku u diray lirakbi safarkii iyo gaadiidkii uu diray abu sufyaan uu waday yanburaani xaal ay fiirinayaan ayna nazala meeshii ay degay markaas ay fiirinayaan walibni cafaanin ayaa la siiyey oo cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canhu weeyaan ibnu abilcaas ibnu umaya ibnu cabdishams ibnu cabdimanaaf weeyaan isagana waa la siiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam reebay muxuu reebay gabadhiisii la odhan jiray ruqaya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhalay oo xanuunsanaysay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam baxnaaninteeda uu reebay ninkii bishaaraynayey ee ku bishaaraynayay beder in lagu guulaystay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu nabad qabo markuu sidaa isku soo taagay magaalada madiinana wuxuu isa soo taagay iyadoo markaa carada loo gedinayo ruqaya radia allahu canha iyadoo loo gedinayo asbaabtaasuu u reebay kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey ajiru ahli badrin wa sahmihim ayuu siiyey oo rasuula ku yihi ina laka la ajru rajulin wa sahmihi ayuu ku yidhi waxaad leedahay ninka xaadiray beder ajarkuu lahaa iyo labadiiba waad leedahay walibni simata ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu siiyey waa alxaaris ibnu sima weeyaan ibnu camar ibnu catiik alansaari uma najaari weeyaan waa ninkii dhalay abu jahayim saxaabiga la yidhaahdo ayuu dhalay ninkaasna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu siiyey isagana ninkaasi waxa uu ku shahiiday ibnu sima la yidhaahdo bi'ru mucuuna ayuu ku shahiiday wabni jubayrin ayuu siiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa khawaat ibnu jubayr ibnu nucmaan ibnu umaya ibnu alqays alawsi albakri weeye cabdillahi ibnu jubayr ayaa waxaa la yidhaahdaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu walaalay labadaas maxay u hadheen kusiraa waa la jebiyey oo labaduba ka dhexda marayaan ayay jabeen oo ay xubin ay ka jabeen can himmatin ay ku jabeen weliba iyagoo aada ugu hamuuyo qamahay in dagaalka ay ka qayb qaataan ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam aanay ka hadhin ay jabeen maadaama markaa dhexda ay ku dhaceen oo ay jabeen saasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u siiyey ajru ahli badrin wa sahmihim labadaba uu u siiyey wabnu cadiyin ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu siiyey oo caasimun caasim alcajlaani ah caasim waa magaca ibnu cadiy wey waa caasim ibnu cadiy alcajlaani weeyaan khallafahu waxaa reebay ninkaasna khayru bani cadnaan reer bani cadnaan ninkii u khayrka badnaa ayaa reebay waa nebi maxamed cala alcawaali cawaalida meeshii loo yaqaanay ayuu waali rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu uga dhigay nin ansaariya oo ansaar xilfi kula noolaa ayuu ahaa saxaabigaasi radia allahu canhu sannaddii afartan iyo shanaad ayuu geeriyooday isagoo boqol iyo labaatan sano jira ayaa la yidhi ibnu cadiy caasim ibnu cadiy saasaa markaa loo reebay oo meesha rawxaa la yidhaahdo ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka soo celiyey wa cala almadiina wakhallafa wuxuu kaga tegay rasuulku cala almadiina magaaladan wuxuu kaga tegey abaalubaabata ayuu kaga tegey saxaabiga abulubaaba la ohan jiray waa bashiir ibnu cabdilmundir ama bushayr ibnu cabdilmundir imaam albukhaarina wuxuu qoraya isagu in la yidhaahdo rufaaca ibnu cabdilmundir in la yidhaahdo fi saxiixii ku soo wariyey isaga hore ayaynu usoo marnay in lagaga tegay magaalada madiine oo dhexdaa laga soo celiyey rawxaa meesha la dhaahdo ee isaga laftiisa laga soo celiyey abulubaabiy alrabiid ahaa ninkii xidhay naftiisa xidhay macnaha oo ninkani saynu arki doonno oo kaswatu bani quraydo markaynu gaadhna aynu ku arki doonno rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu xukumay reer bani qurayda abulubaaba iyo reer bani quraydana waxaa ka dhexeeyey taxaalufe waxay weydiiyeen muxuu rasuulku nagu samaynayaa bay weydiiyeen markaasa wuxuu u ishaaray maxay gawrac maanaha ayuu ishaaray oo gacantu saas yidhi gawrac buu u ishaaray kadib markaasuu ogaaday maxay inuu dembiga la ogaaday masaajidka rasuulka ayuu tiirka isku xidhay wii laga furi maayo ilaa toobadeeda kasoo degto ilaa ay tooba kasoo degtona meeshuu ku xidhnaa ilaa la sheego mararka qaarkood inuu gaajo uu la soo xijiray macnaha oo tiirka soo xij- la soo xijiray aziina ee ay ziina liqowmi qoomkiisana u ahaa maxay quruxda u ahaa dee sharafay noqotay macnaha inuu toobad keenay meel la isku xidhay ilaahayna fowqa samaawaatihi uu ka soo dejiyey toobadiisa inuu aqbalay maxay u tahay qoomkiisa ziine iyo qurux bay u tahay marka khisaashaas xamiidada ee uu lahaabaa waxay u ahayd maxay qurux ay u ahayd toddoba qof saas inoogu sheegay thaaminumka soo sideedayaana rudda waxaa laga soo celiyey min arawxaa ayaa laga soo celiyey meesha rawxaa loo yaqaano ilaa qubaa qubaana waa loo soo celiyey wa huwa ninkaasna ibnu xaatibin waa ibnu xaatib weeyaan waa ninka sideeda weeyaan alxaaris ibnu xaatib ibnu camar alawsi alawsi weeyaan thaclaba ibnu xaatib saxaabiga la odhan jiray kale ayay walaala ahaayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam rawxaa ayuu ka soo celiyey kadibna ajarkiisii iyo sahmigiisii labadiiba waa la siiyey waxaa loo soo celiyey maga- meesha quba la yidhaahdo oo qaryo iyo tuulo ahayd ay degaan reer bani camar ibni cawf ay degaan inuu waali ka sii ahaado qaryadaas iyo qubana iyo masaajidkeedana ilaahay baa tabaaraka wa tacaala qur-aankiisa ku ammaanay oo ku sheegay inuu yahay lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiihi marka taasaa loo soo celiyey oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waali uu uga dhigay sideeddaasuu markaa sheekhu raxmatullahi calayhi inoo sheegay culimmada qaarna ay ku daraan laba nin bay ku daraano abusabaax ibnu thaabit saxaabi la odhan jiray ayaa ay ku daraan oo isaguna dhexda ku dhaawacmay oo dhagax uu galay kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo celiyey iyo sacad abu maalik saxaabi kaleoo la odhan jiray isaguna waxay dhahayeen culimmadu dhexda ayuu ku geeriyooday oo uu ku geeriyooday saasa markaa sahmigiisii wixiisii loo siiyey kadib sheekhu raxmatullaahi calayh wuxuu ka gelayaa nimankii lasoo faru xidhay ayuu meesha ka bilaabaya ee macnaha maxaabiista ahaaye laga soo qabtay qoraysh oo toddobaatan gaadhaya ayuu qeybo ka sheeg sheegi doonaa marka qeybahaas ayuu sheekhu raxmatullahi calayhi uu sheeg sheegi doonaa oo faahfaahin doonaa wabnu cumeyrin ninka ibnu cumeyr la yidhaahdo oo muscabun ah marra wuxuu soo maray calaa shaqiiqihi kii la dhashay mustacsaran isagoo ah mid u qafaalan lilfudalaa saxaabadii fadliga badnayd ayuu u qafaalan faxadahum wuxuu ku dhiirigeliyey anshadiduu ku adkaya xadhigga ayuu ku dhiirigeliyey oo wuxuu ku yidhi weliba ina lahu umman ninkani wuxuu leeyahay hooyo maliya xoolo badan haysata oo milyaneer ah taasoo tafuku furan doonta kablahu ay qaydo xadhiggiisa furan doonta waa ninkan dhaqaalaan ka helanaa ninka xadhigga noogu geejiya maanaa ayuu ku yidhi musa bin cumayr radia allaahu canhu wuxuu ahaa sayn hore u soo marnay saaxibu liwaa ayuu ahaa saaxibu liwaana wuxuu ku ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam reer bani cabdidaar oo liwaaga qoreyshees ka lahan jiray kama qaadine isagun baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam u dhiibi jiray oo waxaa la yidhaahdaa ninka yidhahda qusay ibnu kilaab oo qoreysh jamciyey wiilkiisii cabdudaar la oran jiray wuxuu isugu daray dhammaan wax alla wixii madaxtinimada oo dhan ayuu isugu daray oo maalan waxa uu u dhiibay raayada qoreysheed ayuu u dhiibay kacbada maamulkeedana wuu u dhiibay kadaalika miftaaxa kacbadana isagana wuu u dhiibay khidmadana ugu daray daartii daaru nadwa la odhan jiray oo maxaa la yidhaahdaa guriga baarlamaanka uga dhignay xilligaas qoreysheedna waa uu u dhiibay siqaayatulxaaji wa rifaadatiina waa ugu daray markaas reer bani cabdidaar baa markaa iska haysan jiray qoraysh iska haysan jiray kadib waxaa soo hana qaaday reer cabdimanaaf ee soo hana qaaday oo madax noqday reer bani cabdimanaaf marka waxay dalbadeen ay codsadeen in madaxtinimada ay la qaybsadaan reer bani cabdidaar reer bani cabdidaar markaa way diideen dagaal inuu dhex marana way ku sigteen oo laba qaybood ayay u kala baxeen xilfi la oran jiray lucaqaa iyo xilfi la oran jiray mutayabiin ayay u kala baxeen akhiiran markii dambena waa la heshiiyey oo waxaa la siiyey reer bani cabdimanaaf waxaa la siiyey siqaayat ulxaaji iyo rifaadada beydka ayaa la siiyey sidii baanay ku haysteen daarnadwada iyo raayada reer bani cabdidaaray ku haysteen muscab muxuu yii markaa waa reer bani cabdidaar weeyaan ninkan walaalkii ee la dhashayna abu casiis ayaa la yidhaha kunyadiisa magaciisana zuraara ayaa la yidhaahdaa marka dambena wuu muslimi doonaa islaamnimadiisuna way wanaagsanaan doontaaye isaguna wuxuu wari markaas calankii qoreysheed buu wari marka waxaa la kulmay walaalkii muscab ibnu cumayr bal kulmay hadda dhow wabnu cumayrin muscabuna marna wuxuu ku soo maray uu soo maray calaa shaqiiqihi kii walaalkii isku hooyada iyo isku aabay ahayn mustaasaran isagoo ah mid u qafaan lilfudalaa faxadahum wuxuu ku dhiirigeliyey anshadidu war ku adkeeya xadhigga anshadil wasaaqa macnaha xadhig ku adkeeya ina lahu waxa u sugnaatay umman hooya u sugnaatay maliy xoolo badan oo tafuku furan doonta kablahu ay qayda xarigiisa furan doonta iyadaa xoola ka bixi doonta oo ficlan sidii baana u dhacdayo markii dambe hooyadii waxay tidhi waxay ii sheegtaan nin qureysheed oo nebi maxamed laga soo furtay xoolii u badnaa ee laga dhiibay ii sheegay tiray waxaa la yidhi qofkii u badnaa waxaa laga dhiibay afar kun oo dirham baa laga dhiibay wiilkayga afartaa kun oo dirham baa laga geeyay tiray laga soo qaaday tiray afartii kun oo dirham ayay markaa soo dhiibtay sida muscab u sheegay ayuu u dhacday abu casiis radia allahu canhu ila markii dambe muslime markuu arkay walaalkii oo sidaa u hadlaaya ayaa wuxuu ku yidhi walaalkayow masaasaad ku talinaysaa markaasuu ku yidhi akhi duunak walaalkay waa kan kaa sokay macnaa waa kan asaariga weeyaan wabnu rabiic ayaa isagana lasoo qafaashay oo lasoo keenay oo sihiru haadi lumma ummadda kan hanuuninaya wiilkuu soddonka u aha ahaa sihriga kan walaasha qabana waa la yidhaahdaa kan gabadha dhashay qabana waa la yidhaahdaa luqadda carabiga waa la yidhaahdaa min sahara shay sahara shaya bishayna waa laga keenayo shayga shayga markii laysku dhajiyo ayaa loo yaqaanaa sahara shaya bishay la yidhahdaa luqadda carabiyada alsaqaw marka gabadhana waxay isku dhajinaysaa isu keenaysaa maxay ninkan iyo odaygan ee isu keenaysa aabihii dhalay aabaheedii dhalay iyo ninkeeda ayaa u dhaxaysa isku xidhaysa maanaa وابن الربيع وابو العاص بن الربيع ابن عبد العزى ابن عبد الشمس ابن عبد المناف ويان وزوج زينب رضي الله عنها وابن الربيع سير هذه الأمة أمدا هنونيدها إذ وقتي في فداء وفي فداءه فرشديس زينب زينب أرسلت أي صادرتي بإقدها كوشيدي الذي الذي إقدقاسه bihii ahdatay u hadiyeysay lahu ciqdiga khadiijatun khadiijo wazafafata ay ku aroostay markay soo dirtay saraxahu rasuulku waa iska sii daayey biciqdihaa ma ciqdihaa isagoo wata wata maxay kuusheedii wata ayuu sii daayey wacahida wuxuu kula ballamay ilayhi macnaa aburabiic wuxuu rasuulku kula ballamay abulcaas baan u jeeda wuxuu rasuulku kula ballamay an yaruddahaa inuu u soo celiyo zaynaba inuu soo celiyo lahu rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadan bari inuu soo celiyo baradaha waa soo celiyo kas inta sheekhu raxmatullah aleyh ku sheegaya saxaabiga la yidhahda abulcaas ibn rabiic ibn cabdilcuza ibn cabdishams ibn cabdimanaaf ayaa wuxuu ka mid ahaa dadkii lagu soo qafaashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dagaalkuu la galay qoraysh ayaa lagu soo qafaashay dagaalkaa markii lasoo qafaashay dadkii waxaa laga rabaa soo maaha madax furasho maadaamoo dadkii madax furasho laga rabo yaa soo dhiibaya markaa ninkan madax furashadii laga qaadi lahaa waxaa soo dhiibtay macay zaynaba bintu rasuulillaah salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo khadiijana ay dhashay ayaa soo dhiibtay maxay soo dhiibtay waxay soo dhiibtay zaynaba maalintii la aroosaayey kuushii iyo cunaabiyadii lagu qurxiyey ninka lagu aroosay ayay soo dhiibtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu arkay kuushii wuxuu soo xasuustay khadiija ayuu soo xasuustay waxaanu gartay kuushiina wuu gartay kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada ayuu la hadlay wuxuu ku yidhi haddaad jeceshihiin inay isaga celisaan gabadhan asiirkeeda oo waxba laga qaadin iyo ciqdigeeda ka warama kadib rasuulka saxaabada ku yidhaahdeen rasuul allow saa jeceshay yeel rasuulku markaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ciqdigiina wuu ugu dhiiba kuwii u celi gabadha adigana iska bax buu kuwi laakiin hal shay ii yeel gabadhayda aad ku haysatid magaalada maka ee muslimtay waa hore muslimtay ee weli adig ku xidhan ii soo daa magaalada madiinana iigu soo wareeji intaasuu kula ballamay ballantiina waa oofiyey sideedii ayaanu oofiyey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu ku ammaanay wabnu rabiic markaa way isku wada xidhantay waxani khabarku wuxuu dhacayaa sarraxa ugu dhacaya wabnu rabiic ninka ibnu rabiic la yidhaahdo sihiru haadi lumma ummaddan ninkii hanuuniyaheeda ahaa wiilku sodogoo ahaa id wakti fii fidaa'ihi furashadiisa zaynabu zaynab arsalat ay soo dirtay biciqdihaa kuusheedii cunaabiyadeedii alladii bihi hadata ay u hadiyeysay lahu ciqdiga khadiijatun khadiijo wazafafata ay ku aroostay saraxa uu rasuulku waa iska sii daayey biciqdihaa maca ciqdihaa iyadoo ciqdigeedii wadata waciida ilayhi waxaanu kula balmay rasuulku an yarudahaa inuu u soo celiyo macnaa zaynaba inuu u soo celiyo oo magaalada madiine u keeno lahu rasuulka xaggiisa u soo celiyo ayleyi hadan beritoole baradaha waa soo celiyo ballankiina sideedii ayuu ku oofiyey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam zayd bnu xaarisa iyo nin kaloo ansaariya ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u diray zaynab wuxuu ku yidhi baxa waxaa tagtaan ya-juj meesha dha waadigaa bartankiisa fadhiista hadhow waxaa idin soo mari doonta zaynab oo socotaa bay soo mari doonta meesha kasoo kacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam kadibna abulcaas radia allaahu canhu oo markii daba muslimay wuxuu u dhiibay kinaana ibnu rabiic oo walaalkiiya ayuu u dhiibay zaynab wuxuu ku yidhi gabadha aanba bixi aniga ballan baan soo qaaday ee aanba bixi buu ku yidhi kinaanana wuu aanba soo diyaariyey kadibna ku salimay zayd iyo ninkii ansaariga ahaa saasaana magaalada madiine ay ku soo gaadhay wa bacda daaka kadib wuxuu inoo sheegaya markaa sheekhu raxmatullahi caleyh markii la sii daayey kadib zaynabna uu soo daayey kadib qiso kale oo dhacday oo ku saabsan abulcaas ku saabsan buu inoo sheegaya wa bacda daaka intaa kadib macnaa daaka almadkuur waxaa la soo sheegay kadib oo ah in la sii daayey iyo tajara ganacsi ayuu ugu baxay linafsihi naftiisa iyo wasaakiri umilquraa iyo umilqura dadkii deganaa ayuu dhaqaale intuu qaaday buu ugu baxay oo waxaa la yidhaahdaa abulcaas wuxuu ahaa nin ma'amuuna oo aad ammaanay soo bantay buu ahaa maal tiro badan oo qorayshi leeday ayaa loo dhiibay oo shaam baa layidhi markaas ugu bax ayaa layidhi kadib maxaa dhacay markuu soo laabtay ayaa sariye uu watay zayd ibnu xaarisa uu watay ayaa meel ciis la yidhaahdo kula kula kulantay sariyadii marka waxay soo qaaday xoolihii wada oo dhan iyo isagiiba way soo qaaday isagii marka wuu ka fakaday laakiin xoolihii markii dambe ay soo qaadeen faintahaba alasxaabu asxaabtu waxay soo khaniimaysateen ciira alqullabi ninkii gedgedinta badnaa safarkiisii ay soo khaniimaysteen alqullab waa almuxtaalu albasiir bitaqliib alumuur waa ninka macnaa ganacsiga farsamadiisa aada u yaqaana wey abulcas baa looga jeeda fa jaa waa yimi yaa imanaya abulcaas baa yimi macnaha oo markuu safarkii laga qaatay ayuu muu aadin maka xagu soo aaday madiine ayuu soo aaday wastajaara wuxuu magan galay bibnati nabiyi nabiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam inantiisuu magan galay zaynabay magacada ku hay kunaana awlada wuu qabay fasaraxat way qaylisay oo way caddaysay kor bay u qaaday haweenaydii walam tujamjim manay qarinin albatuulu gabadhii ka goday adduunyada ka goday bian ajaarathu inay magan gelisay ayay caddaysay macnaha subxii markuu waagu bariyey ayay qayladhaan ku dhufatay waxay tiri ninkii abulcaas la oran jiray guriga fadhaa tiri anigaanu magan ii yahay ee tiri cid taaban kartana haba yaraatay ma jirto rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo salaada ka baxay ayuu codkaa maqlay war codkaa maqlasa haabay saxaabadii yidhaahdeen sidaa hadda u maqasheen aan maqlay buuri laakiin sida ay zaynab wax u magan gelisay anaguna u magan gelin maanaa warkeeda waa la yeelaya lagana taaban maayo waamdahu rasuul saas marka sheekuu leeyahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuu socodsiiyey fa jaa waa yimi abulcaas wastajaara wuxuu magan galay bibnati nabiy magan galay fasaraxat way cadaysay inay magan gelisay walam tujamjim macnaa may qarinin lam tatakalam bikalaamin khafii baa lagu jira macnaa hadal qarsoon hoos hoos uma hadale warcad oo raganimo ku jirto ayay ku hadashay albatuulu gabadhii adduunyada ka goday macnaa maxay ku dhawaaqday bian ajaaratu inay magan gelisay waamdahu rasuul rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa socodsiiyey farudda waxaa loo celiyey maaluhu maalkiisii ayaa loo celiyey calayhi ajmacu maalkii oo dhammaystiran ayaa loo celiyey oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu arkay inay magan gelisay zaynab ayuu intuu saxaabadii la hadlaa wuxuu ku yidhi haddaad doontaana ninkaa maalkiisa waa u celin kartaa haddaad doontaana waa haniimo ilahi tabaaraka wataala idinka siiye khiyaarka idinkaas kale macnaa markaasay yidhahdeen rasuul alle waanu celinanaa ninka waanu celinanaa markaasay xoolii oo dhan isagala uu lahaa macnaa qaybtu isagu mas-uulka ahaa ayay markaa ku wada wareejiyeen taasuu markaa sheekhu ammaane wuxuu leeyahy tilka sahaara sodognimadaas ayuu bihaa sababteeda yastashfacu ku erge dalbaday macnaa ku waxaa loo- loogu ergoyey macnaa oo nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam ayaa sodow ah yaa lahaa min sahaara macnaa marka rasuulka alayhi salaatu wasalaam maadaamuu sodog u ahaa sodognimadii rasuulka alayhi salaatu wasalaam buu ku helay maxay in xoolihiisii loo celiyo furudda waa loo celiyey maalow maalkiisii baa loo celiyey caleyhi korkiisa ajmaco isagoo dhammaystiran tilka sahaara sodognimadaas ayuu biha yastashfac erge uu ku helay haye maxaa dhacay markaas intaa markay marayso saxaabada waxay ku yidhaahdeen marka war maal weyn eed haysataa maalkana qaado islaamnimadana qaado adigana haniimaa ku noqdo sidaa yeelay ku yidhaahdeen markaasuu yihi walla inaan islaamnimadii iimaankayga khiyaamo aanan ku bilaabahay buu ana khiyaamo ku bilaabmayo awsaa bihi Eh, laakiin waxaa ka soo horeysa intaan taasi dhicin waxaa ka soo horeysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam maadaama oo inantiisii uu la joogo ninkana uu gaal yahay waanay u banaanayn xilligaa la xarimay inuu nin gaala nin gabadh muslimad uu qabo la xarimay una banaanayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam zaynab ayuu la dardaarmay wuxuu ku yidhi wixii karaame isku leediin waad karaamayn kartaa laakiin macaamilo zawjiya oo idin dhex mari kartaa ba yaraatee ma jirto awsaa bihi rasuulku wuxuu u dardaarmay ibnatahu inantiisiiba uga dardaarmay min xaysu alkiraam xagga karaamaynta ayuu uga dardaarmay wuxuu ku dhinkaas karaamee laakiin laakiinahaa wuxuu ka reebay an takuuna inay noqoto baclatahu ay zawjatahu inay haweeney u noqoto oo u galmoodo ayuu ka reebay oo saasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu dardaarmay sababtu maxay tahay iyana waa muslimaad ninkana waa gaal xaaraan ay ka tahay laahuna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahunna waman tadaa rasuulku raalli kuma noqonin min bacdi islaami ibnati markii inantiisu muslimtay kadib oo kufri iyo gaalnimadiisa baqaa'ahaa inay baaqi kusii ahaato fii cismati fii cismati abulcaas low annahu rasuulku hadduu yahay yuxilu mid wax xalaalaynaya aw yuxarimu ama ku xarimaya bimakata maka yaxsimuu goyn lahaa canhaa xaggeeda u ka jari lahaa alxaliila ninkan qabo ka jar lamana oo ka wada maxay tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marnaba raalli kuma ahayn in abulcaas uu qabo maxay zaynab uu qabo laakiin maxaa kalifay in abulcaas uu qabo oo maka uu ku qabo zaynab waxaa kalifay waxa weeyaan rasuulku awood uu ku lahaa maka uu waxna ku diidi karo waxna ku yeeli karo may jirin maadaamuu saasi jirtay oo zaynabna dadka mustadcafiinta ay ka mid ahayd saasuu ku qabay mooyaane ha u qaadanin macnaa markii zaynab lagu qabay maka in rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkan gaalka inuu qabo uu raalli ku ahaa may qabin mu mu macnaa ma ma jirin macnaa Een, saasuu markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo markii dambe oo haweeneydaas uu dhalay uu u dardaarmay laakiin sida saxda ah waxay bay leeyihin culimadu xilligaas waaba xilli weli aan la xarimin bay leeyihinba ay leeyihiin oo xudaybiya markii la- sulxigii la galay in bay soo degtay laahuna xilu lahum walahum bixilu lahuna laakiin ti ka horreysay way iska banaaneyd gabadh muslimada nin gaal inuu qabo nin muslimana gabadh gaala inuu qabo wuxuu inoo sii wadaa insha allahu tacaala qisadii abulcaas laakiin waynu sii dhammaystiri doonaa beritoole insha allahu tacaala waqtigaa naga dhacay subxaanaka allahuma xamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk وللدين ضاحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال